Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jigjiga ayaa soo dhoweeyay mashaariicda horumarineed ee laga hirgeliyay Jigjiga kaasoo keenay isbeddel muuqda. Mashaariicda laga hirgeliyay magaalada ayaa ah waddooyin muhiim ah, garoomo casri ah, iyo xarumaha danta guud ee bulshada. Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jigjiga ayaa ka warbixiyay horumarada ay ku tallaabsanayso magaalada.
alxamdulilahi rabbilcaalamiinda magaaladan waxaa joognay magaaladan oo faanus la shito kadib waxaa noogu xigay ku yaroo lix saac qolada hay-adda timid oo lixda ilaa iyo tobanka ah kadib kii kale caadiga noo mid oo lixda ilaa labayo tobanka iminkana alxamdulilah adiga arkayo waa afar laata saacado kooraanku magaalada bilicda ka socota dee ashaca meesha london maahina waa ashaca leenahay maanta waa dhisato taa dhisatay waddooyinka waa kala mariyay biyo twenty four hours layrka wata meel istiraatiiji ku taala layrkiina waa afar labaatan saac tareenkii baa ku yaalla wadda highwaya ku taalla waddankii somaliland baa halkan ku furan xaan kale jabuuti baa ku furan waa istiraatiiji kolley magaalada eeshaca waxa weeye waa magaalo istaraatiijiya oo oo dhinacyo fara badan ka wadaagta dalka jabuuti iyo somalilan waa magaalo ay marto wadada halbowlaha ee isku xidha jabuuti iyo diraba waxa weeye waa waa dooniga koowaad ee etoobiya uga soo gala weeye isbeddelkii kadib magaalada waxaa ka jira horumar ballaadhan oo dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha kuwa heer federaala iyo kuwa heer deegaanba iyo kuwa xitaa heer degma mashaariicay degmooyinku fulisay marka isbeddelkii kadib magaalada waxay waxay aad bay baaxaddeedu koritaankeedu ayuu u ballaadhay dhismaha iyo waxaan ku leeyahay ka shacab ahaanba isbeddelkan aad baan usoo aad aad aad buu fiican yahay kolley waad aragtaan baryahan dambena waxaa aad loo hagaajiyey bilicda magaalada